Star FM News.
kulan waxaan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda sare oo sharci darro ku tilmaantay isbeddel lagu sameeyey xeerarka i b c dowladda oo lagu amriyay in afartan iyo shan cishe ay ku shaaciso heshiisyada deymaha dhanka soomaaliya waxaad ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shaaciyey inay jiraan saraakiil maalgeliya argixisada intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo axada taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labaiyo tobnaad ee disembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeysta maanta ay sugan tahay afar iyo tobanka bisha lixaad ee jamaaduthani ama jamaadul aakhir ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijiriga kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhegeystayaal idinla socodsiinaya ee soo dhowaada maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegtay in isbeddelka lagu sameeyey xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka i b c ee sanadkii hore uu yahay sharci darro waxaa go-aankan soo saaray garsoore lawrence mugambi isbeddelka lagu sameeyey xeerarka guddiga ayaa lagu soo dhisay guddi shaqaalaysiinaya saraakiisha sare ee i b c ee beddelayay mas-uuliyiintii uu hogaaminayay ofula jabukate kuwaasoo muddo xuleedkoodu dhammaaday garsoore ayaa hoosta ka xariiqay in xeerarkan la ansixiyo iyadoo aan laga qeybgelin dadweynaha iyo saamiileyda arrimahan si gaar ah u daneeya sidaasi owgeedna ay waxba kama jiraan yihiin waxaa dacwadda maxkamadda geeyey senatarka ismaamulka busiya ukiwa mutata oo soo dhoweeyey go-aanka maxkamadda maxkamadda sare ee dalka ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka john imbadi u qabatay muddo afartan iyo shan cishe waxaa laga doonayaa inuu muddadan gudaheeda ku shaaciyo heshiisyada la xiriira amaahda ay dowladda gashay iyadoo matalaysa shacabka sidoo kale imbadi ayaa looga fadhiyaa inuu si cad u faahfaahiyo qaabka loo adeegsado deymaha garsoore lawrence mugambi oo ka howlgala maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay inay dastuurka waddanka lagu maamulo baalmarsan tahay in aan dadweynaha sharaxaad laga siinin heshiisyadan mugambi ayaa xusiin kenyaanka xaq dastuuriya u leeyihiin inay macluumaadkan lala wadaaga sida ku qeexan qeybta koowaad ee farqadda soddon iyo shanaad ee dastuurka dalka lagu maamulo garsooraha ayaa tilmaamay in golaha fulinta ee dowladda looga baahan yahay inuu tixgeliyo mabaadiida sharciyeed ee ah in shacabka ay kula xisaabtami karaan arrimaha maaliyadda amarkan ayaa kusoo aadayay bilooyin kadib markii garsoore lawrence mugambi uu hakiyey magacaabidii xubnaha guddi madax bannaan oo uu madaxweyne william ruuto u saaray inuu baaritaano ama inay baaritaano dabagal ah ku sameeyaan ama ku sameeyo deymaha qaranka ugu yaraan lix qof ayaa ku geeriyooday shil laga soo tabiyey waddada weyn ee u dhexeysa ismaamulada bomet iyo narok shilka oo u dhexeeyey gaadiidka dadweynaha ee mataatuuda iyo bas dugsiyeed ayaa abbaara lixdii maqrinimo ee shalay ka dhacay aagga bundada olonin wararka ayaa intaasi ku daray in lix iyo toban ruux oo kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan gaadiidka dadweynaha oo ku wajahnay dhanka narok ayaa waxay isku dhaceen baska oo dhanka kale kasoo socday ciidamada booliska ayaa laga soo xigtay in shilka uu dhacay kadib markii wadihii baska uu isku dayay inuu dhaafo baabuurka ka horreeyey dhaawaca ayaa la geeyey isbitaalka degmada ololunga si loo daaweeyo tani ay imaanayso iyadoo taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka diago laskanja uu sheegay in xilli fasaxeedka krismas la howlgelin doono ciidamo dheeraada si looga hortago dhacdooyinka shilalka
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamsa cabdi barre ayaa sheegay in lacagta la siiyo argixisada ay khatar ku tahay diinta amniga bulshada iyo dowladnimada islamarkaana la dhiirigelinayo daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed siduu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha waxa uu hoosta ka xariiqay in si kasta oo loogu lug yeelan karo maalgelinta kooxaha uu hadalka u dhigay ay ka mid yihiin al-shabaab ay tahay dembi weyn oo oo lagu mudan karo in cadaaladda lala tigsado ciddii lagu helo waxa uu ugu baaqi bulshada soomaaliyeed in dowladda lagu taageero ciribtirka kooxa uu ku tilmaamay argixisada iyo kuwa maalgeliya isagoo sheegay ama isagoo uga digay ganacsada in cadowga ay ku taageeraan dhibaataynta dadka soomaaliyeed islamarkaana arrintaas ugu digay xamsa ayaa dabadhiilif ku tilmaamay dadka lacagaha baadda ah si argixisada isagoo caraysan ayuu xamsa si adag u dalbaday in cabsida la yska dhaafo oo kooxaha argixisada laga joojiyay lacagaha la siinayo siduu ra-iisul wasaaraha hadalku u dhigay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa halkan waxaa la isugu yeedhay waxay tahay war nimankaa ma iska celin karnaa mise iskama celinayno su waa saas su-aashu waa saas mise dulligan aan kusii jiraynaa dulligan annaga dowladda iyo ganacsatada iyo dadka soomaaliyeed culimada indheergaradka dhallinyarada gabdhaha soomaaliyeed dadka soomaaliyeed meel kastuu joogaan waxaa la rabaa inay go-aan gaadhaan nimankaan iska celiyaan war haddii bulshadii ay qaybi lacag siinayso qaybi qarinayso qaybi logisticskii oo dhan u qabanayso wiilkeeda lasoo xidhaa la difaacayo la daba ordaayo maanta oo la gelaayo ciidamada amnigu maxay ku samayn karaan meesha maxay ka qabanayaan dowladdu maxay samaysaa dowladdu maxay samaynaysaa dowladdu soo dadka maaha haddii dhinac lacagta laga siinayo oo dhinac laga qarinaayo oo dhinac looga shaqaynaayo oo dhinac la wado sow meel dab aan damaynin biyo yareer ku shaqada maanta oo dhan soo ma aha dabku ma damaayo dabku ma damaayo in maanta laysu yimid oo halkan laysula joogo waxaa weeye war diinteenii haddaynu dad muslimiinna haystaan ay qabtaa war dowladdeenii haddaynu dowlad leenahay saan ay leedahay shuruucdeenniina saan ay dhigaysaa wasiirka wasaaradda maaliyadda waa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cigi ayaa si faahfaahsan uga hadlay sanad kadib guusha dowladda soomaaliya ee ka gaartay deen cafinta isagoo xusay in haatan soomaaliya ay ka gudubtay caqabadihii waaweynaa ee ka haystay dhanka dhaqaalaha wasiir biixi iimaan cigi ayaa sidoo kale sheegay in muddada sanad waa sanadka ah ee kasoo wareegatay in soomaaliya aysan qaadin wax deen cusub isagoona tilmaamay in qorshaha uu yahay in lasii wado dib habeynta maaliyadda kar u qaadidda daqliga iyo maalgelinta adeegyada bulshada waxa uu sidoo kale sheegay in deen cafinta soomaaliya ay soo dhex martay mawjado shuruudo ah oo ay ka socoto muddo ka badan ama ay socotay muddo ka badan toban sana taasoo ugu dambeyn looga gudbay ayuu yidhi wasiirka ugu dambeyn dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku celcelisay marar badan inay xoogga saari doonto sidii ay uga maarmi lahayd inay qaadato deen cusub islamarkaana sidii looga maarmi lahaa arrintaasi loo baahan yahay in la xoojiyey daqliga gudaha ee dalka soomaaliya ee kabka u noqonaya lacagaha ee u baahan tahay dowladda soomaaliya markaan dhegeystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey ama ugu waaweynay dhankaasi oo akhbaaraadka caalamka madaxweynaha dalka ukrein valadimir zelenski ayaa saraakiisha dowladdiisa ku amriyay inay gudagalaan hanaan gargaar cunno lagu gaarsiinayo waddanka syriya qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ex ayuu ku sheegay inuu diyaar u yahay inay caawiyaan syriya si looga badbaado cunno yari waxa uu xusiyey inuu amray in arrintan lala kaashado hay-adaha caalamiga iyo saaxiibada ukrein ee qorshahan garab ku siin karaa warkiis waxanimaad kala socoteen idaacadda isa f m anagaynta anigoo maxamed axmed khaliife idin waramayay cidduu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeyna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w sta f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkiiaan halkaan ka akhriyey